أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon ku dhowaad soddon iyo shan askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan murtad xasan gurguurte oo saraakiisha amniga ugu goodiyey in uu ciqaab adag marsiin doono haddii mar kale hoobiyaal lagu soo garaaco madaxtooyada riddada warbaahinta caalamka oo si adag uga hadlaysa weeraradii ay mujaahidiinta ku beegsadeen xarunta madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalan ah ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo labada ragco ee salaada roobdoonka ah ku tukaday fagaaro ku yaala degmadaasi kataib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sarkaal ka tirsanaa murtadiinta oo muddo u xirnaa murtad gurguurte oo ku dhintay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo soo gebagabaysay xamlad dacwadeed ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan ku dhowaad soddon iyo shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey oo ah deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan dagaaladan oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa sidoo kale jira khasaare culus oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi afar iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay dagaalka kuwaas oo saddex ka mid ah meydadkooda murtadiinta ay kaga carareen goobta dagaal halka lagu dhaawacay labaatan askari oo isla murtadiinta ah waxaana xilligan deegaanka aboorey si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta wixii warara ee ka soo kordha dib ayaan ka soo gudbin doonaa murtad xasan gurguurte ayaa saraakiisha amniga ugu goodiyey inuu ciqaab adag marsiin doono haddii mar kale hoobiyaal lagu soo garaaco madaxtooyada riddada xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya weeraradii ay mujaahidiintu ka fuliyeen maalmihii ugu dambeeyey gudaha magaalada muqdisho kuna beegsadeen madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalane ayaa anfariir iyo cabsi xoogan ku abuuray kooxda riddada soomaaliya iyo weliba kufaarta duulaanka ku joogta dalka soomaaliya ila wareedyo ayaa sheegaya in madaxa kooxdaasi murtad xasan sheekh maxamuud uu kulan isugu yeedhay madaxda riddada iyo saraakiisha ugu muhiimsan ee qaabilsan hay-adaha amniga oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir xasan gurguurte ayaa lagu soo warramayaa in isagoo aad u careysan uu kulan foolka foolla la qaatay mas-uuliyiintii iyo saraakiishii amniga ee uu isugu yeedhay isagoona ku karbaashay su'aalo adag oo la xiriira amniga faraha ka sii baxaya ee kooxda riddada soomaaliya su-aalaha uu gurguurta hordhigay saraakiishaasi ayaa lasoo warinayaa inay ka mid ahayd sababta ay uga hortegi waayeen weerarada ay mujaahidiintu dharaar cad ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho iyaga oo beegsanaya xarumaha riddada ee ay ugu horreysa madaxtooyada villa soomaaliya waxaa kale oo gurguurta ku calaacalay isaga oo la hadlaya saraakiishaasi weydiin ahayd haddii weerarkaasi ay ka hortegi waayeen maxay u ogaan waayeen jihadii uu weerarka ka yimid iyo jihaadiyiintii fuliyey wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurguurta uu sidoo kale laamaha amniga ku canaantay islamarkaana ku hurgufay su-aalo badan oo ku saabsan sababta ay ku waayeen xogta magaalo afar iyo labaatan saac ay ka shaqaynayaan galaangalka ay bulshada ku dhex leeyihiin madaxa filla soomaaliya ayay warar ku tibaaxayaan in saraakiishii amniga ee halkaasi uu isugu keenay uu ugu goodiyey inuu si adag ula xisaabtami doono islamarkaana baaritaan xabsi iyo xilka qaadis ay wajihi doonaan haddii hoobiyo dambe uu ku soo dhaco filla soomaaliya cagajugleynta gurguurta uu kala duldhacay saraakiisha amniga ayaa timid kadib markii mujaahidiintu ay maalmihii ugu dambeeyeen weeraro duqeynna dharaarcad ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kuna beegsadeen madaxtooyada filla soomaaliya iyo xerada xalane oo ah goobta ugu weyn ee ay degan yihiin kufaarta kusoo duushay dalka soomaaliya howlgalladan oo khasaare lixaad la geystay kuna baktiyeen kufaar caddaan ah ayaa waxaa baraha bulshada ku faafay hadalhayn badanna dhaliyey muuqaallo ay mujaahidiintu iska soo duubeen markii ay weerarkaasi ka fulinayeen gudaha magaalada muqdisho warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysa weeraradii ay mujaahidiinta ku beegsadeen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya iyo xerada xalaneh ee magaalada muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya warbaahinada kala duwan ee caalamka ayaa si weyn u lafaguraya weeraradii ay mujaahidiinta bariga afrika maalimihii u dambeeyey ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna beegsadeen madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalane the defense bost oo ah warbaahin fadhigeedu yahay washington d c oo diiradda saarta wararka la xiriira difaaca iyo amniga gaar ahaan afrika bariga dhexe iyo koonfurta aasiya ayaa sheegtay in duqeyntii ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha muqdisho ay hakad gelisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee soomaaliya sida uu sarkaal ka tirsan amniga u sheegay wakaaladda a f b warbixintu waxa ay sheegtay in howlgalladani ay ku soo aadayaan toddobaadyo un ka hor markii iridda madaxtooyada lagu weeraray kolonyo uu la socday madaxa villa soomaaliya xasan garguurte kaas oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada al-shabaab diyaarad laga leeyahay dalka turkiga oo lagu waday inay ku degto garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa dib loogu celiyey dalka jabuuti sida uu sheegay mid ka mid a shaqaalaha garoonka isagoo intaa raaciyey in lagu wargeliyay in ejibta air ay sidoo kale joojisay duulimaadkeedii maalintaasi the defense bost waxaa kaloo ay ka dhawaajisay in sidoo kale la beegsaday xerada xalane oo ah ayay tiri xarun si weyn loo ilaaliyo oo ay degan yihiin qaramada midoobe hay-ado kale oo shisheeye iyo xarunta u n ku taageero ee howlgalka midooda afrika ee a u s som sida uu sheegay afhayeenka ciidamada ka socda midooda afrika waxaa dhacay duqeymo kooxda iyadu hadda waxaay ku sugan yihiin goobta qiimeynta ayuu yidhi afhayeenka howlgalka midooda afrika maruu la hadlayay wakaaladda wararka a f b sidoo kalena sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa tilmaamay in weeraradani u muuqdaan kuwo sii socon doona warbixintu waxa ay sheegtay in dadka wax falanqeeya ay ka dhawaajiyeen in belihii lasoo dhaafay ay kordheen howlgallada ay mujaahidiintu ku beegsanayaan gaalada iyo gaaloraacyada isku soo bahaystay duulaanka soomaaliya falanqeeyaasha ayaa sidoo kale carabaabay in weeraradii ugu dambeeyey ay sare u qaadeen cabsida gaalada iyo gaaloraacyada ka qabaan awoodda sii kubcaysa ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab lagana yaabo in hal bacaal lagu lisay ka dhigaan wixii muddada badan waxaa loogu yeero beesha caalamku ay ka dhoobdhoobaysay dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa labada ragco ee salaada roobdoonka ku tukaday fagaaro ku yaala degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
waa dukashada labada ragcadood ee salaada roobdoonka oo lagu dukaday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud salaada roobdoonka ayaa waxaa lagu dukaday musallaha al aqsa ee magaalada galhareeri waxayna dadka muslimiinta ee ku nool degmada iyo xaafadaheeda waxayna allaha ka baryeen inuu siiyo naxariistiisa culmaa udiinka ayaa kula dardaarmay dadka inay toobad keenaan isna cafiyaan bulshada muslimiinta ah haddii ay iscafiyaanna allaha naxariistiisa uu siin doono insha allah نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ugaas cabdulaahi daahir ayaa fagaaraha kula hadlay ummadda muslimiinta una duceeyey إلهي ودنبينا نقاف إلهي ودنبينا نقاف اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك إله ربي وموجدها رحمة النوفر إله نحريست النوفر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة هذا ما أنت كبريناه الدنبينا نقاف إله ضد كان مساكين تا إلمها صغائر تا أو قلن مدوذة أو ما أنت قعمها كل أتاقنا iyo bahaainta aan hadlayno xayawaaniinta oo waddanka joogo bahaainta ilaahayow dartood nagu roobaysii ilaahu kuwaas dartood roob nagu sii ilaahu annagana dembigeenna dhaaf ducadeennana aqbal ilaahayow rabbiyow adaa qaadirahe madar caama oo maanta waa aaran oo waa barwaaqo la yidhaahdo oo sanadkii aaranka ahay lagu magacaabo ilaahayow rabbiyow adaan kaa baryaynaahyna sii ilaahu qorraxda waxaan u taagannaa inaadna roobayso adaana ku weydiisanaynaa adaan kaa baryaynaa ilaahayowna sii dukashada salaada roobdoonka lagu dukaday galhareeri waxay imaanaysaa xilli shalay laga dukaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee galguduud kataayib el ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan mar kale inoo eegaya
filimkan oo la daawan karo muddo ku siman afar daqiiqo soddon iyo afar sakiin oo ay baahisay kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka sumadaale ee wilaayada shabeellaha dhexe wuxuu filimka ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerarka ku qaadaya fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee sumadaale xilli habeenna ayayna rasaasta isqabsanaysaa wax la maqlaya ayaana ah dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta ay isweydaarsanayaan xaqa iyo baatilka muddo kooban kadib allaah fadligii waxay ciidamada mujaahidiintu la wareegayaan fariisinkii murtadiinta iyo guud ahaan deegaanka oo dhan waxayna mujaahidiintu gudaha u galayaan deegaanka ليس ينقسم فالجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتتم كالروس راعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدم
inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo duleedka deegaanka kuwaasoo qaarkood madaxa ay ka tooganayaan ciidamada mujaahidiinta جرى السيل في تياره العرم غواضب الله ما نامت مضاربها عن الجهاد ولا أزرى بها سهم qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii iyo agabkii militari ee ciidamada mujaahidiintu ay ka furteen maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu xasuuqay deegaanka sumadaale عن الجهاد ولا أزرى بها سأم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقصم الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتدم يرمو صراعا فللأعمال filimkan waxa uu ku dabafeelayaa aflaan muddooyinkii ugu dambeeyey kataib al khibaariya ay ka soo saaraysay dagaallo iyo weeraro toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegayeen difaacyo iyo fariisimo ay lahayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya sarkaal ka tirsan murtadiinta oo muddo u xirnaa murtad gurguurte ayaa ku dhintay magaalada muqdisho nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya sida ay xaqiijiyeen ehilada sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow ayaa shalay galab ku dhintay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya jenaraal sheegow oo ka tirsanaa saraakiisha maleeshiyaadka riddada ayaa muddo ahaa maxbuus u xirnaa kooxda riddada soomaaliya waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho kadib markii laga soo saaray xabsiga oo uu ku jiraday eheladiisa waxay tilmaameen in jenaraal sheegow isagoo maxbuus ah ay la tacaalayeen maalmahan xanuuno oo kula soo dhacay intii uu ku jiray xabsiga kooxda riddada ee magaalada muqdisho dhowaan ehelada murtadkan baktiyey ayaa sheegay inay kooxda riddada soomaaliya u diiday in jenaraal sheegow loo qaado dalka dibaddiisa si halkaasi loogu soo daweeyo dabayaaqadii sanadkii hore ayay ahayd markii kooxdii riddada ay xirtay jenaraal sheegow kadib dagaal maalin iyo habeen qaatay oo muqdisho ku dhex maray maleeshiyaad taabacsan jenaraal sheegow iyo maleeshiyaad kale oo kooxdii riddada qayb ka ah dagaalkaasoo geystay khasaar dhimasho dhaawacba isugu jira oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ahba maxkamadda riddada ayaa kadib markii la xiray jenaraal sheegow ku xukuntay toban sanoo xarig ah iyadoo sidoo kale xukuntay maleeshiyaadkii taabacsanaa sheegow ee lala soo xiray wilaayada galguduud ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo lagu soo gebagabeynaya xamlad dacwi ah oo muddo lix bilood ah ka socotay wilaayada xamlada ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeera waxaana shicaar looga dhigay ajiibu daaciyallaah waxayna ka hirgashay islamarkaana ka qabsoontay ilaa labiyo labaatan goobood oo deegaano iyo degmooyin isugu jira waxaana xamladaasi dacwiga ah ka faa'iidaystay toddoba kun toddoba boqol toban iyo shan ruux oo rag iyo dumarba leh xafladda lagu soo gebagabeynaya xamladani waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horrayn goobta ka hadlay mid ka mid ah ladinada xamlada dacwiga isagoona sharaxaad ka bixiya xamladii socotay muddada lixda bilooda xamladaas magaceeda waa waxaa la yidhaahdaa xamlatu muscab ibnu cumayr dowrkeeda koowaad iyo wareegii koowaad ayaa halkan kusoo gebagaboobay shicaarkeedii astaanteedana wuxuu ahaa ajiibu daaciy allaah muxaafadaadka ka faa'iidaystay waa afar muxaafado muxaafadada xiindheere ceelgaras ceelbuur iyo muxaafadatu galhareeri amaakiinta waxaa weyn labaatan iyo laba makaan ragga waxay ahaayeen shan kun boqol lixdan iyo saddex haweenka laba kun shan boqol konton iyo labo marka runtii ee xamladan fawaa'id fara badan iyo khayraad fara badan ayay lahayd intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnadii ka qaybgalay xafladda gunaanudka xamlada kuwaas oo soo dhoweeya xamlada dacwiga ah ee diinta lagu gaarsiinayay bulshada wilaayada xamladan dacwigana oo soo socota muddada lixda biloodana walaalihii ayaguna hogaaminaya daadihanaya hadday tahay wilaayada gobolka hadday taha bahdii dacwada ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanadaha u saaro dadkii intii wax ku dhaaftan ilaahay subxaana watacaala ha u barakeeyo waan boorinaynaa waana soo dhoweynaynaa in haddana naloo eliyo mar labaad iyo mar labaad iyo mar labaad akhyaarta hawshan wax badan waday ilaahay subxaana watacaala ha ka amaalmariyaan leenahay akhyaarta nooc walbaba le walaayale oo culimo leh oo wax walba leh oo akhyaar ilaahi subxaana watacaala ha ka amaal maryaan leenahay qof walba miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay ka soo martay xafladan iyo waxa weeye waxbarashada diiniga oo loo baahnay wixii soo ajiibo ina waxa weeye dhegeysiga xasanaadka allah ayagana miisaanka u saaro dhegeysiga ay dhegeysteen aan leenahay gabagabadii waxaa madasha kelmid qayimaha ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida waa wakhti runtii oo juhdi badan iyo dadaal badan iyo maraaxil badan iyadoo la maraayo ayaa xamladan ay maaragtay maashaytay ama gaartay dadka ka faa'iidaystay oo xamladan oo diinta ilaahay dadka looga yeerayay oo xamladan dacwiga ah cadad macquul ah si hoosa runtii loo fiirinayay dadka dad muslimiin ah waaye laakiin diintu waxay rabtaa barasho ay rabtaa qofka muslimkaa naftiisa haddii diintiisa baranin oo isagoo yar oo laga tarbiyeynin ama maaragtay isagoo weynba diintu waa ka maqan tahay saas daraaddeeda dadka muslimiinta maanta la dhex joogay oo dacwada iyo wilaayada dhex joogay oo muslimiinta ah waxa waaye saa la ogyahay jahni badanaa jiri jahnigaas markaa in la zuuliyo ama la yareeyo ayaa hadafku ahaa xamalada muscab ibnu cumeer ayaa ah mid si weyn uga faa'iidaysteen kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada wuxuuna maktabku dadaal ugu jiraa sidii dacwada islaamka loo gaarsiin lahaa dhammaan bulshada ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada ugu dambayntiina wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkan waxaa inoo haya casaam carafaad askartan ay tiradoodu gaadhaysa ilaa iyo shan askari iyo toobadkeenayaal ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ee deegaanka kuunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose uu soo bandhigay toobadkeenayaashan kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta waxayna ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo barawe iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ku kallifay inay kasoo baxaan cadowga allah waxayna sidoo kale fariin baaq toobadkeena u direen saaxiibadooda ay uga soo tageen safka cadowga inay kasoo baxaan maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona qaarkood ay sheegeen inay si dirqiya uga soo badbaadeen dagaalo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe magacaygu waa cabdinaasir cusmaan cumar waxaan ka imid barawe waxaan ku biiray sanadii laba kun afariy labaatan aan ku jiray muddo lix bilood ah kadib waxaan fahmay inaan wax diin ah meesha oolinoo islaamnimo ah anigana marka waxaa garowsaday inaan meeshaas ka tago oo aan aado dhul laga xukumaayo kitaabka qur-aanka axaadiistii nebiga sidaasaan ku imid halkan wallaahi dadka ku jira kooxda ridada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxaan u dirayaa weliba baaq soo maanta waxa aad ku dhimanaysa ma ahan wax caqiida ah maanta sidaa haddii aad ku dhimatay ahlunaar baa tahay walaalayaalow waxaan idinkugu baaqayaa intaysan geeridu idin imaanin waayo kullu nafsin daa'iqatulmowt uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala marka dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan meeshaan si wacan baa laisku soo dhoweynayaa diin baa jirta wanaag baa jira xusnulkhuluq baa jira dabeecad wanaagsan ayaa laiskula dhaqmayaa dhaqan wanaagsan marka gaalnimada riddada xoolaha islaameed la dhacaya la cunaya laiska qayilaya inaysan wax faa'iida lahayn nimankaa ku jira kooxda riddada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay waxyaalaha ay ku jiraan ka toobad keenaan nimanka mujaahidiintana u imaadaan si aakhiradoodii ay u ficnaato magacayga cabdulaahi diinow cabdi waxaa ka imaada baraawe ciidana ah askari marka labo sano iyo lix biloodaa ku jira ani saddex dagaal ka qayb galay labo dagaal horta waa iska fududaay mafahanta kii ugu dambeyska saddexaad sagaal qof aa anaga dhimatay kanshabeelow midka ugu qotarsan dhaawacday dhibaatirida waa iska badan yihiin dhaawacaaday toban iyo lix qof malaa naga dhaawacday xaal cabdi biligaari ugu carara meesha waana laga gubay dhimasha dhaawaca badnaa dhaawaca badnaaye dhimasho sagaal qof waxaa aaday meesha laga soo tagay waxay miid aan la arkin iyo waxay dhaawac la arkin iska dhaafarto wixii la arkay sagaal qof miid ah iyona aadee lix qof dhaawac cayaalka marka habadda bilaawata qaar dagaal ma u galeen waa carareen marka qaar adii dagaal galeen qaarkii dagaal galeen wax dhintay waxay la baabaya laga dhigay waa soo jabnay dagaalka u uslaha kaas waaye kuwaas waxaan dhihi lahay niyo meeshaas nolol ma taalo mar welbo diinta ilaahay usoo laabta ayaan dhihi lahaa meeshaas nolol ma taalo kasoo dheeraada magacayga waa cumar macalin cabdulaahi waxaan ka imid baraawe leeba horta waxaan ugu baaqayaa ridada iyo gaalnimada ay ku jiraan horta inay kasoo laabtaan ayaan ugu baaqayaa sheekhay cabdi carbow waxaa ugu biiray aniga xirnanac labada kun iyo labaatiyo labadii maasha allah allah xaggiisa waan ka tooba keenay boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol si wanaagsan haddana laygu soo dhaweeyey inaa meesha oo gaalnimo iyo dulinimo maanta ay ka jirto alla xaggiisa inaad u laabteen oo maanta ay tooba keenaan aabaag ugu diri lahay intii meesha ay ku jirto muddooyinkii u dambeeyey waxa uu wilaayaadka islaamiga si raxan raxan ah u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ah kuwaas oo ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu